الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا darsigeenu u dambeeyey wuxuu ahaa darsigii koob iyo tobnaad waxaanu ku saabsanaa mubdilaatu salaa waxyaabaha salaada buriya imisa ayaa tiradooda sheekh uu ku sheegay kan mubdilaatu salaa tiradooda amaaniya waa sideed buu ihi sheekhu ayib maxaa ka mida sideedaas sideedda arrimood ee salaada buriya anaa qofku haddii uu la yimaado salaadiisu ay jabayso nacam alaakl washurb inuu wax cuno qofkii tukanayay ama wuxuu cabo haye maxaa ka mid ah addaxik qosolka waa qosolkee markaa alladii macahu sawt waa qosolka dhawaaqa wata laakiin tabasumka ama dhoolla cadayntu ma bannaano laakiin salaada burin mayso ayb ayru naam inkishaaf alcawra yani camdan markaa kashfu lcawra ayaa fiican in la yidhaahdo maadaama aynu nidhi haddaanu u qasdiyin oo ay faydanto salaadu ka buri mayso ayb ayru weli qaar baa hadhay waxyaabay salaada burinayay نعم ها الكلام نعم الكلام صلاة مركو برية شروط بولي كاس مركو هذا عمدا صغو حصوصا إنه صلاة كتيرو قرانا يانا إنه هذا الكحاران يا صلاة دحليل لكن هدو يا جاهل aanu garanahayn ama uu islowsan yahay oo salaad inuu ku jiraba aanu xusuusnayn ama inuu hadlo aanu u qasdiin sadaqahu lkalaam salaadu ka buri mayso nacam ha كيف العبث الكثير المتوالي في الصلاة يعني الحركة الكثيرة dhaqdhaqaaqa qofku uu sameeyo salaada dhexdeeda mataa yakuunu mubdilan lisalaa goormuu salaada burinayaa wuxuu u sheegay sheekhu laba sifo alcabathu ma huwa alwasfu lawal hadalkan akhriye imika alcabathu almaqsuud bilcabath huna alxaraka alxarakatu ee الcabaث alkaثiir waa inuu fara badnaado shardiga labaadna almutawaalي waa inuu isku xigxigo marka waxaynu idhi shareecadu may xadidin dhaqdhaqaaqa faraha badan ee salaada burinaya failaa ayna yurjacu fi taxdiidi xadidistiisa xaggee baa loola noqonayaa nacam curfiga oo qofka arkaa hadduu odhanayo qofka sidani salaad kuma jiro qofka sidan u dhaqdhaqaaqaya salaad kuma jiro haddii dadku markay arkaan ay odhanayaan markaasaa la odhanaya waa xarakadii faraha badnayd ee salaada burinaysa baqiya calaykum waaxid dakarahu shay wa aakharu lam yadkuru shaykh aye كيف لكن عربي ها نصح لا انتقاض الطهارة نعم هذه طهارة هي برتغفكو صلاة كتيرة صلاة هي بريس هذه أنا قفك صيحين معذور قف عذر دار له وحدث كي ساموح ويسد كتشبيا سيتشوكتا وقصر kaa isaga salaadu ka buri mayso mid aanu sheekhu sheegin nacam alridda haddii diintiiba qofku uu ka baxo isagoo salaada ku jira wahal yumkin qof tukanayaa inuu gaaloobo suurtagal ma tahay qof tukanaya inuu gaaloobo siduu qof tukanaya u gaaloobi karaa waabuu tukanayaabe yani cazima cala alkufr isagoo salaaddii ku jira u go'aansaday in marka salaada uu ka baxo u gaaloobo waman nawa alkufra kafara fi lxaal waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin qofka go'aansaday inuu gaaloobo wakhti soo socda inuu markaa gaaloobayo wakhtigiiba iyadoon la gaadhin waayo casmigu wuxuu ka mid yahay ama go'aanku min acmaali alquluub acmaasha qalbiga qofku mar hadduu shaygii go'aansado dembigiisa waa yeelanaya walihaada rasuulku muxuu yidhi إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذه لبدا مسلم هبكا يسوسو قاتان كي لديلي كي وحديلي ونارتي قلي يا مول رسولك عليه الصلاة والسلام waxaa ii rasuulka ilaahayow kani waa qaatilko waxbuu dilo taasuu naarta ku galay oo garanay kan la dilay muxuu naarta ku gelaya muxuu ihi rasuulku innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaguba wuxuu go'aansaday inuu dilo kan waana ku dadaalay arrinta laakiin waa u suurtogeli weydo markaa qofka xumaan inuu sameeyo go'aansada ee arrintaasi ilaahay daraaddii aan uga tegin ee u suurtogeli weyda wey xumaantaa dembigeedii buu yeelanaya nacam addarsu ahaani cashar darsiga labiyo tobnaad shuruud lwuduu'i wahiya casharatu muri shar shuruudda weysada waana toban alwuduu bidami lwaaw waa tacabudu lilaahi subxaana wa tacaala bigusli acdaa'in makhsuusa bishuruuin mucayana waa inuu qofku ilaahay ugu cibaadaysto maydhitaanka xubno gaara oo jirkiisa ka mid a isagoo oofinaya shuruud xubnaha maydhistoodu ay leedahay oo shareecada islaamku waa u yeeshay markaa weysadu waa cibaado iyadoo cibaado ah ayaa haddana cibaadada salaada la idhaahdo ay shardi u tahay toban shardi bay weysadu leedahay uri sheekh shardiga koowaad waa alislaam qofka weysaysanaya waa inuu yahay muslim waayo cibaada gaal kama ansaxdo laa tasixu alcibaadatu min kaafirin qof gaala cibaadadu ka ansixi mayso waayo cibaadadu waxay u baahan tahay qasdi inuu qofku u qastiyo iyo niyo niyada lafteeduna waa cibaado oo dee cibaadana qof gaala ka ansixi mayso oo niyadii cibaadada ayaan kaafirka kaba ansaxahay markaa qofka weysaysanayaa si ay weysada u ansaxdo waa inuu noqdo qof muslima walcaqlu baa shardi waa miyir qab qofku hadduu waalan yahay waa qof aan mukallaf ahayn bilijmaac si laysku waafaqsan yihi oo rufica alqalamu can alaa saddex qalinka waa laga kor yeelay ma aha kuwa mukalafiina saddexdaa waxaa ka mid ahaa wa can ilmajnuuni xataa yafiiq qofka waalan ilaa uu miyirsanayo ka waalani waxaa ka maqan caqligi uu ku fahmi lahaa khitaabka hadalkan ilaahay subxaana wa tacaala uu kula hadlayo ee wuxuu amrayo waxna uu diidayo walihaada mukalaf ma aha cibaado kuma waajibayso hadduu sameeyana ka ansixi mayso licadami alqasd wtamyiizu baa shardiya waa shardi ku saabsan caruurta yaryar oo ilmaha yare hadduu yahay mid mumayiza garaad leh oo wax kala soocaya weysadu waajibkuma aha maadaama uu yahay midaan mukallaf ahayn laakiin weysadu way ka ansaxaysaa haddiise aanu mumayis ba ahayn oo waxaba aanu kala soocahayn oo caqligii wuxuu ku kala sooci lahaa aanu lahayn weysadu ka ansixi mayso qasdigiibaa maqan waniyatu baa iyaduna shardiya waa inuu weysada niyoodo halka wax laga niyoodaana waa qalbiga niyo afka lagaga dhawaaqiyaana ma jirto niyo salaadeed iyo niyo soom iyo niyo weyso iyo niyo maydhasho laa yatalafadu biha lagu dhawaaqi maayo oo nawaytu lwuduu iyo wax la mida la odhan maayo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu odhan saxaabaduna inay sidaa idhaahdaan ma barin hadday arrintaasi diinta ka mid tahayna rasuulku kama tageen hadday khayr tahayna nebi maxamed iyo saxaabada aynooga horayn lah walow kaana khayran la sabaquuna ilayh niyadu markaa waa aliraadatu ljaazima waa inuu si go-an un qofku u doono oo aan taradud iyo ka noqnoqosho lahayn inuu weysaysto waistisxaabu xukmiha niyada xukunkeeda inuu wato ilaa weysada uu dhammaynayo ayaa shardi ah oo niyadu waa inay weysada ka horayso niyadaasna waa inuu qofku sidii u niyeysan yahay weyso ilaa weysada dhammaynaya waxaanay taasi ku xaasilaysaa ama ay ku xaqiiqoobaysaa bian laa yanwiya inaanu niyoon qacahaa jaristeeda xataa tatima ahaaratu ilaa ahaaradiisu ay dhammaanayso oo isagoo weysadii dhexda kaga jira hadduu go'aansado inuu weysada iska daayo taa macnaheedu waxay noqonaysaa niyadiibaa go'day waxaana la rabay niyadu inay la socoto weysadiisa ilaa uu dhammaynayo marka niyada lafteeda shuruud leh oo shuruudda waxaa ka mida istisxaabu xukmiha waxaa ka mida inay noqoto niya jaazima oo aanuu qofu taradid aanu noqon qof lema weysaystaa mise waan iska daayaa isagoo labada midna aan go-aansan hadduu weysadii bilaabo niyadii shardiga ahayd lamu iman hadduu go-aansado inuu weysaysto laakiin isagoo weli aan dhammayn haddana uu go-aansado weysada inuu iska daayo oo qacu niya uu sameeyo jaritaan niyadii uu jaray weysadiisu ansixi mayso wainqiaacu muujibi lwuduu wixii weysada waajibiyey inuu go'ay ayaa shardi ah oo qofku isagoo kaajaya oo kaadidii weysada waajibisay kaba socotaba cudurdaarna isagoon lahayn hadduu xaggan isagoo ka kaajaya xaggana ka weysaysanayo dee weysadiisu ansixi mayso waayo shaygii weysada burinaayey ayaa meeshii joogaba oo qofkii ka socda waxa weysadu ay kaga jabtay tusaale ahaan riix neef bay kaga jabtay isagoo weysaysanaya ayay neeftii weli socotaa weysadiisaasi ansixi mayso waayo waxaan weysada buriyaa weysado isku dhanna waa burinaya weysada barhkeedna waa burinaya waistinjaaun baa shardiya istinjaa oo macnihiisu yahay izaalatu annajwa annajwa oo najaastaa suulinteeda ayaa istinjaa la ydhaahdaa waxaana halaba calaa curfi alculamaa inay istinjaaga u isticmaalaan izaalatu annajaasa min maxalliha bilmaa in najaasada laga suuliyo maxalkii ay ka timi oo biyo lagu suuliyo aw istijmaarun baa shardiya istijmaarkuna waa isaalatu annajaasa bixajarin aw naxwihi waa inuu najaasadii qofku ku suuliye dhagax iyo waxyaabaha shabaha sida warqad iyo jirib iyo wax lamida istinjaaga iyo istijmaarkaasoo qablahu weysada hortii dhacay oo qofkii haddaanu weysada horteed istinjoon oo najaasadii ay ku taallo ama aanu istijmaar samayn oo dhagaxi wax la mida aanu iskaga biin sida saxda weysadiisu way ansaxaysaa oo tahaarat lmaxal weysada shardi uma ah laakiin weysadaa kuma tukan karo waysadaa kuma tukan karo inay waysadiisu ansaxayso waxaa u daliila qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam licaliy bn abi aalib cindamaa shakaahu ila almadiy can طariiqi اlmiqdaad bn اlaswad tawada waqsil dakarak tawada weysayso waqsil dakarak yani akhara اlistinja weysayso waxaanad maydhaa dakarkaaga haddii biyaha madida la idhaahdo ay kaa yimaadaan waana siduu yahay madhab shaaficiya in istinjada iyo istijmaarku ay noqon karaan kuwo weysada ka dambeeya oo qofka inuu jidhkiisu najaaso daahir ka yahay waxay shardi u tahay salaada asixitaankeeda laakiin weysada asixitaankeeda shardi uma aha wa uhuuriyatu maain biyo inay daahir yihiin ayaa shardiya biyaha uu ku weysaysanaya biyo najaasa hadduu ku weysaysto weysadiisu ansixi mayso asalna waxaa biyaha u ah inay daahir yihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi waanzalnaa min asamaai maaan tahuura waxaanu samada ka soo dejinnay biyo daahira waxna daahirinaya aطahuur waa aطaahiru almuطahir waa biyaha laftoodana daahiru ah waxna daahirinaya ayaa tahuur la ydhaahdaa rasuulkuna wuxuu ihi almaau tahuurun laa yunajisuhu shay biyuhu waa kuwa daahira waxna daahiriya waxna ma najaaseeyaan waxaa la ysku waafaqay uun biyuhu inay najaas noqonayaan idaa laaqathu najaasa haddii najaasa biyihii ay ku dhacdo faayarat axada awsaafihi alaa oo sifooyinkiisa saddexdaa mid ka mida ay bedesho oo najaasadii biyihiia haddii ay ka urto ama ay ka dhadhanto amabase biyaha midabkeedu uu ka muuqdo biyahaas waa najaas mustacmilu hada almaa yakunu mustacmilan lilnajaasa qofka biyaha isticmaalay wuxuu noqonayaa qof najaaso isticmaalay kama yaquulu alimaam ashaafici raximah اllah oo inuu najaaso isticmaalo najaasadii ay meeshan joogto cayntii xumayde najaaso la odhan jira shareecadu iska fogeeya ay tir inay meeshan joogto maxaa u daliila waxaa u daliila wujuudu riixiha aw lowniha aw طacmiha inay najaasadii meeshii ka urayso mar hadday ka urayso de way joogta mar hadday ka dhadhamayso way joogtaa mar hadduu midabkeedii ka muuqdo way joogtaa haddiise biyahay najaasa ku dhacdo oo najaasadii aanay ka urahayn oo aanay ka dhadhamahayn oo midabkeedii aanu ka muuqan macnaheedu waxa weyaan waa hayru mawjuuda waa midaan meesha joogin oo waa tii ku dhacday xaggay qabato halabaha almaau biyaha ka xoog oronaaday oo barabixiyey oo meesha ka saaray shayguna mar haddii laga xoog roonaado shay kale uu ka xoog roonaado oo meesha uu ka saaro xataa tufqada awsaafu ilaa uu gaadho heer sifooyinkiisii la waayey laysa lahu xukman xukun ma laha oo iminka haddii caano lagu daro biyo fara badan hal ilxukmu lilmaa am lilaban xukumka macaanaha yeelanaya mise biyaha alhaali marba ka xoog roonaada oo haddii labada shay la ysku daray biyi ay xoog roonaadeen waxaa la xukumaya waxaas inay biyo yihiin hadday caanuu xoog roonaadeenna inay caano yihiin oo caano gabadh laga lisay haddii lagu daro foosta biyaa oo biyi ay ka xoog roonaadaan oo ilmo yari biyahaasi uu ka cabo shan jeer lama odhanaayo wa ummuhu min aradaaca hooyay ugu noqotay xagga nuugmada ama inuu caanaheedii jiqay lannu caanihii xukun ma laho biyiibaa ka xoog roonaaday nacam wa ibaaxatuhu baa shardiya biyaha lagu weysaysanayaa waa inay mubaax yihiin waa inay biyo xalaala yihiin oo haddii ay yihiin biyahaasi maaun maqsuud biyo ciddii lahayd uu xoog kaga qaaday ama biyahaasi ay yihiin maaun masruuq biyo ciddii lahayd laga xaday calaa kulli xaal idaa kaana almaau taxasala calayhi bikayri ariiqin sharciyin lam yasix alwuduu'u minhu hadday biyahaas yihiin kuwa sharci darro ku soo galay qofka weysadu ku weysaystaa ansixi mayso wa isaalatu maa shayga in la suuliyaba weysada shardi u ah oo meesha laga saaro yamnacu diidayay wusuulahu biyihii inay gaadhaan ila albasharati qofka jidhkiisa inay gaadhaan oo haddii rinji uu kaa marsan yahay xubnihii meedhistoodu ay waajibka ahayd rinjigaasi biyihii wuxuu ka celinaya inay jidhkaaga gaadhaan marka weysadii ansixi mayso waa tusaale u rinjigu laakiin wixii la midiiba waa la xukun waxaa la mid a xamuuradda cidiyaha dumarku ay marsadaan laa shaka waa noocun min alasbaaq waa nooc rinjiyada ka mida marka suurtagal maaha inay biyuhu ciddidii ay gaadhaan qolof baa ka sokaysa biyihii ka celinaysa gaadhitaanka qofka jidhkiisii marka haddii jidhka qofka uu ka sarreeyo shay diidaya inay biyihii jidhka gaadhaan weysadu ansixi mayso waayo dee shaygaa inaad maydho laguma amrin waxa lagu amray inaad wejigaaga maydho yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum marka haddii wejigii ay wax ka sokayeen dee wejigii lagui maydh maad maydhin gacmahaaga inaad maydhaa lagu amray wa aydiyakum ila lmaraafiqi haddii gacantii laguhi maydh wax biyihii ka celinaya ay ka sokeeyaan dee gacantii maad maydhin nacam wahaakada kuwaasuu uga tusaale qaado wa dukhuulu wakti salaa salaada wakhtigeedu inuu soo galaa shardiya fii xaqi man qofkiibay taasi shardi u tahay xadauu waxa weysada ka burinayaa daa'imun uu yahay mid joogto ah oo si joogto ah uga socda oo qofkii lahaa salasulbowl kaadidii baa ka socota xataa intaa uu tukanaya ka maqnaan mayso ama wuxuu leeyahay salasu riix oo neeftii weysada burinaysay baa ka socota ama bihi jurxun yanzifu daman ama nabar baa ku yaala dhiibuu ka socdo dadkaasi waxay weysaysanayaan marka wakhtiga salaadda uu soo galo taas ayaa weysooda shardi u ah maadaama wixii weysada burinayay uu ka socdo dib bay udhigayaan weysada waxay la sugayaan wakhtiga salaada oo qofkii kaadidu ay ka socotay ama neeftu ama saxaradu ama dhiigba uu ka socday hadduu weysaysto iyadoo wakhtigii salaadu aanu soo gelin xadadkii ama wixii weysada burinayeyna uu iska socdo weysadaa kuma tukan karo waxaa shardiga inuu weysadiisa la sugo soo gelitaanka wakhtiga salaada oo marka wakhtiga salaada uu soo galo uu weysaysto kadibna uu iska tukado haba socdaba shaygii weysada burinayey waa intaasuu isagu awoodaa oo shaygii weysada burinaya isagu ma joojin karo markaa salaaddii uga tegi maayo intuu awoodaabuu samaynaya waxaana taa u daliila amru nabiyi lilmustaxaaba an tatawada'a likulli salaa gabadhii dhabar furanka lahaydee dhiigguu iska socday uun xididkuu furmay wuxuu rasuulku amray salaad kasta inay u weysaysato markaa taa macnaheedu waa maxay salaada wakhtigeeda uu soo gelin ma weysaysan karto waa in salaada wakhtigeedu markuu soo galo ay u weysaysato kadibna weysadaasi ayay ku tukanaysaa walow dhiiggii weysada burinaya ha iskaba socdabe marka dadka kale cudurdaar kale shaygii weysada burinayay uu iska socdo ee aanuu kaba istaagahayn gabadhaasi ayay la xukum yihiin oo loo qiyaas qaadanaya addarsu aali cashar darsiga saddex tobnaad furuudu lwuduu farallada weysada arkaanna waa laga cabiraa farallana waa laga cabiraa n waa waxyaabo aanay weysadu ansaxahayn ilaa qofkii uu sameeyo oo weysadiina ka mida wa hiya furuud lwuduu sittatun waa lix quslu lwajhi waa maydhitaanka wejiga ومنه waxaa ka mida meedhistiisa almadmadatu luqluqashada walistinshaaqu iyo sandaarsiga alwajhu markaa waa arkaanta waysadu ka mid yihi waa ilaahay baadhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum markaad salaada doonaysaan inaad tukataan wejiyadiinna maydha markaa weji intee baa laydhaa xad buu leeyahy xadkiisu tuulan dharar ahaan waa min manaabiti shacri ara'si ilaa cadmi addiqn waa halkaa timaha madaxu ay ku joogaan yanaa khilqatan abuur ahaan ilaa laftaa garhka cardan ama balladh ahaanna waa inta maa bayna aludunay waa inta u dhaxaysa labada dhegood intaasaa weji la dhahda waa inuu qofku intaa maydho sheekhu wuxuu yidhi wa minhu almadmadatu walistinshaaq macnaa wejigii ilaahay uuna yidhi maydha waxaa ka mida maydhista la maydho afka maydhista afka la maydha la dhaa madmada madmadadu waa jaclu lmaai fi lfami uma idaaratuhu fiih madmadadu ama luqluqashadu waa inaad afka biyo geliso kadibna biyaha afka aad ku wareejiso maydhistii afku waa taas ama soo tuf ama liq mar haddaad biyaha afka geliso aad ku wareejisay madmadadii ama luqluqashadii way xaasishay waxaa kaloo ka mida maydhista wejiga in la maydho sanka maydhista sankuna waa alistinshaaq oo macnihiisuu yahay jadbu lmaai binnafas uma ikhraaju waa in biyo sanka loo dhoweeyo dabeetana lagu jiido naqaska kadibna biyihii la soo celiyo taasaa la yidhaahdaa istinshaaq marka hadalka macnihiisu wuxuu noqonayaa afku wejiguu ka mid yahay sankuna wejiguu ka mid yahay oo jawfka ama inta qarsoon lama xukun aha ee inta muuqata ayaa afkiiyo sanku ay la xukum yihiin wejigaa ilaahay uhi maydha ayay soo gelayaan magac kale inay leeyihiinna culimmada qaar baa idhaahda maya oo magac kale iyagu leeyihin oo kanna alfamu baa lahaa kanna alanfu baa lahaa magac kale inay leeyihin dhib male wejiga dee meelo badan baa ku yaalo oo magac kala leh haddana in la maydhaa ay waajibtahy aada khad baa la dhaa waa dhabankii miyaa la odhanayaa la maydhi maayo magac kalu leeyahy wa huna alajfaan godkanna waxaa la dhahdaa aljifn waxa weeyaan kadalika timahan alxaajibayn alxaajib baa la dhaa sunnayaasha marka magac kale inay leeyihiin inay magacaa guud ee wejiga ay soo hoos galaan afkiiyo sanku ka saari mayso inuu inta muuqato xisaabsan yihiinna waxaa tusinaya qofku isagoo sooman ayaa loo ogol yahay inuu luqluqdo oo uu sandaarsado markaa jawfka ama inta qarsoon ee xagga caloosha xigtaa la xukun maahae jidhka intan muuqata ayay la xukum yihiin markaa qofku wejigiisa waa inuu maydho maydhistii wejigana waxaa ka mida inuu luqluqdo islamarkaana uu sandaarsado oo almadmadatu walistinshaaq waajibaani fi lwuduu'i waalgusl qofku hadduu weysaysanayo haddii uu maydhanayaba maydhashadii sharciga ahayd ee waajibkeeda ama sunno ahayd waa waajib wahada ma dahaba ilayhi alimaamu axmed raximah llah wasaaxibuhu isxaaq ibnu ibraahim isxaaq ibnu rahawaya alxandali aayaddaa marka laga yimaado waxaa tusinaya inay luqluqashadu waajib tahay xadiidka luqayt ibnu sabura rasuulku wuxuu yidhi idaa tawada'ta famadmid markaad weysaysanaysa luqluqo waa amar rasuulku luqluqashada amray amarka rasuulkuna waajibnimuu tusiya sandaarsigana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariiyo muslimba wariyeen إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر midkiin marka uu weysaysanayo sankiisa biyaha geliyo deetana biyaha iska soo saaro oo fiifa iska soo yidhaahdo markuu biyaha soo celinayana ee sanka uu ka soo saarayo sidii wax duubsanaya wuxuu isticmaalayaa gacanta bidix kama jaa fii sunan imaam النasaa'i min xadiiثi caliي bni abi طaalib radia allahu canhu وarضaah wa uslul yadayn baa ka mida farallada weysada labada gacmood in la maydho ila almirfaqayn ay maca almirfaqayn iyadoo suxulkuna inta la maydhayo uu ku jiro oo suxulku waa laftaas markaa laftaasi inta la maydhayo waa inay ka mid noqoto maydhistu waa inay suxulka yaro dhaafto si uu suxulku u galo uga mid noqdo inta la maydhayo ilaahay baa yidhi waaydiyakum gacmihiinna maydha ila almaraafiqi ilaadaas waa bimacnaa maca ay maca almaraafiqi inay bimacnaa maca tahayna waxa u daliila daliilaan axaduhumaa ahariyun walaakharu lugawiyun daliil ma'huura oo rasuulka laga soo naqliyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam tawada'a fagasala yadayhi xataa ashraca fi lcadum rawaahu muslim min xadiii abi hurayra rasuulku wuu weysaystay gacmaha ayuu maydhay ilaa maydhistii ay gudagashay ama wax ay ka gaadhay cududda marka mar haddii cududda darafkeedan soo xiga suxulka ay maydhistu gaadhay taa macnaheedu wuxuu yahay suxulka wuxuu rasuulku ku daray intii uu maydhay daliilka luawiguna wuxuu yahay daliilka luawigaah waxay ahlu lua yidhaahdaan hal ilgaayatu tadkhulu fi lmugaya aayadu ama bardhamaadku bardhamaadku miyay ka mid tahay shaygay bardhamaad u tahay oo tusaale ahaan ninbaa wuxuu yidhi dhulka laga bilaabo geedkaa ilaa geedkaa ayaan ku siiyey geedkaasi waa maxay waa bardhamaadkii dhulkaas soo maaha geedkaa laftiisu markaa iyo halka uu ku yaallaa dhulkii ninkan la siiyey miyuu ka mid yahay mise kaa mid ahaa inta ka sokaysan weeye hal ilgaayatu tadkhulu fi lmugaya sida saxda waxaa la odhanayaa idaa kaanat ilgaayatu min jinsi lmugaya dakhalat fiih wain lam takun min jinsihi lam tadkul fiih haddii haayadu ama bardhamaadku shaygan ay bardhamaadka u tahay ay la jinsi tahay oo wada dhulba meeshu dhulkii buuhi halkaa laga bilaabo ilaa halkaa intuu meel calaamad halkaa u calaamadiina waa dhulun intii qofka la siinayay waa la jinsiya sooma arkaysid way gelaysaayo ilaa halka calaamadsani dhulka la siiyay bay ka mid noqonaysa haddaanay la jinsi ahayn inay ka duwan tahay sida geedoo kale ayuu yidhi geedku dhulkii la jinsi maaha wax ka duwan yani geedku markaa inta la siiye kuma jira ayay noqonaysa markaa tanna waa sidii oo kale oo iminka haayaa la sheegay meel maydhistii lagu joojinayo meeshaasoo ah yana almaraafiq suxullada jamcu mirfa wuxuu markaa haayo u yahay ama bardhamaad inta la maydhayo waana isku jinsi suxulka iyo intan kale la maydhayo mar hadday isku jinsi yihiin dakhalat ilgaayatu fi lmugaya shayga bardhamaadka ahi shaygaa bardhamaadka uu u yahay mar hadduu la jinsi yahay la xukun buu noqonaya markaa suxulku inta la maydhayaabuu ka mid yahay inta in la maydhaa waajib tahay ayuu ka mid yahay wamasxu jamiici ra's madaxoo dhan in la masaxo ayaa waajiba oo farallada weysada ka mida wa minhu madaxa waxaa ka mida aludunaani labada dhagood oo iyagana in la masaxa waa waajib ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa ba'da markaa culimmadu waa isku khilaafeen qaarkood waxay yidhaahdeen waa litabciir bacdi bay faa'iidaynaysa waa bacda ru'uusikum madaxiinna barh ka mida masaxa kadibna barhkii ayay isku sii khilaafeen qoladii yidhi barh unbaa la masaxaya qaar yidhi waxaa la masaxayaa inta u yara in la masaxa ay waajibka tahay waa qadru dirham xanafiyadu tahaarada had iyo jeer hale meelay ka keeneen mooyaane waxay yidhaahdaan qadru dirham najaasadu waa midaan la iska cafi ahayn hadday dirham qadarkii la eg tahay hadday ka yar tahayna waa la iska cafinayabana madaxa qadru dirham in laeg waa in la maso qaar ulu ras saddex meeloodoo meel bay yidhahdeen qaar aqalu maa yasduq calayhi ismu ras inta u yar magaca ras ama madax yani magacaa hoos imanaysa ayaa la masixi kara walow shacra hal tinna ha noqotay waana sida shaaficiyadu ay yidhaahdaan laakiin sida saxdi waxay tahay in la yidhaahdo ba'dani tabciid ma faa'iidaynayso walaa yucrafu fii lugati alcarab baaun tufiidu tabciida luqada carbeedna laguma ogoo lagu garan maayo ba faa'iidayso tabciid ama bar tusisa saasay a'immatu luga yidhaahdeen minhum ibnu lacraabi wagayruhu min a'immati luga laa yucrafu ama laa tacrifu alcarabu baan tufiidu tabciida markaa badani waa lililsaaq ilsaaq macnaha la ydhaha bay faa'idaynayso oo ha ku dhajin anaa madaxiina masaxa oo masixitaankiisu ha noqdo masixitaanku mid gacantii madaxa aad ku masaxayseen madaxii ay ku dhegtay macnaa si fiican ay u martay sidaa weyaan macnuhu madaxoo dhan markaa in la wada masaxayo in la wada masaxa ay waajib tahay waxaa tusinaya ficlu nabiy calayhi salaatu wasalaam ficilka rasuulkuna hadduu yahay tafsiir oo aayad qur-aana tafsiir uu yahay aayaddu wixii macnahay faaidey xukunkay faa'idaynaysa unbuu ficilkaas faa'idaynaya aayaddani wujuub bay faa'idaynaysaa wamsaxuu biru'uusikum waa amar layna amray madaxa inaynu masaxan ficilka rasuulka ee masixitaanka layna amray tafsiirka u ahay wujuub buu faa'idaynaya waxaana bukhaariyo muslim ba ay wariyeen min xadiidi cabdillaahi bni zayd وkذlika min xadiiثi cثman bn cafan radi اllahu canهuma وcan صaxaabati rasuuli اllahi aجmaciin inuu rasuulku madaxiisao dhan masaxay badaأa bimuqadami ra'si xatى dahaba bihima ilى qasaah uma radahma ilى اlmakan اladii badaأa minhu labada gacmoodba intuu halkaa fooda saaray ayuu rasuulku kaxeeyey isagoo madaxa ku masaxaya ilaa qadaadka qadaadka markuu gaadhsiiyena wuu soo celiyey oo waxa uu keenay halkii uu ka bilaabay sidaasuu rasuulku madaxa u masaxay ma dhicin rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida dadku ay sameeyaan inay madaxa in yaroo ka mida ay dharbiyaan intay biyaasa ugu yaro qooyaan bal hada min albidac almuxdaa fii wuduui nabiyi calayhi salaatu wasalaam siduu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya waxaas waxa weye sidii rasuulka ka mida maaha madaxa rasuulkuna yani kaanat lahu alaau xaalaat saddex xaaladoodunbuu lahaa inuu yahay mucamam miday cimaamad ay ku duuban tahay ama wax lamidi oo uu masaxo cimaamadaa dusheeda wax madaxa ka midaba aanu biyaha ama gacantaa qoyan aanu taabseen xaaladda labaad waxay tahay in madaxa wax ka midii uu bannaan yahay inta kalena ay cimaamada ku daboolan tahay markaana rasuulku wuxuu masaxay cala naasiya yacnaa fooda inta kalena cimaamada dusheeda ayuu masaxiistii ku dhammaystiray laakiin madax qaawanoo foodoo qura la masaxaa rasuula kama sugnaa laakiin fi saxiix imaamu muslim inuu rasuulku masaxay cala annaasiya wa cala alcimaama inuu masaxay fooda kadibna madaxa intii harsanayd cimaamadii saarayd dusheedao masaxay xaaladda saddexaadna waa inuu madaxu wada bannaan yahi markaana sidii aynu sheegnay unbuu rasuulku u masaxay inuu foodaa ka bilaabay labadaa gacmoodoo wada socda oo qadaadka uu geeyey oo uu ku soo celiyey halkii waxa weeyaan uu ka bilaabay markaa sidaa waa in madaxa loo masxo labada dhegood madaxa inay ka mid yihiin xadiid baa ku soo arooray aludunaani min alra's ibnu maaja wagayruhu ayaa wariyey xadiidkaana laa takhluu turuquhu min maqaal asaaniiddiisu kolley war laga yidhi kama madhna ama tadciif laakiin bimajmuuci turuqi marka laysu geeyo asaaniiddiisu tartaqi ila alxujiya in la xujaysan karo daliil laga dhigan kara gaadhsiinaysa walihaada baa culamaau lmusalax ay xadiidkan tusaale uga dhigeen xadiidka daciifka ah laakiin asaaniiddiisu marka ay badato ay istaageersato xasan ligayrihi noqonaya minhum ibnu salax raximah llah fii muqadimati muqadimati culuum alxadiid wa minhum كذلك ابن كثير في اختصار علوم الحديث ومنهم كذلك السيوطي في تدريب الراوي والنووي في التقريب الأذنان من الرأس وحكمنا فروض الوضوء وغسل الرجلين لبدا لغود إلا ما يرى إلى الكعبين مع الكعبين والكعب والعظم الناتئ في جانبي الرجل ولفت يعني صوبح سن إنه أينو نقانو كرانتا كرامو انت لما يرى يبي كتشران لغة لما يرى واجب لا يرى وارجلكم إلى الكعبين ilaadaasna waa bimacnaa maca labadii daliilaynu horu sheegnay ayuun baana u daliila in kuraamaha la maydhay abu hureyra wuxuu ihi wagasala rijlayhi xataa sharaca fi saaq rasuulku lugaha ayuu maydhay ilaa uu dhaafay kuraamaha oo maydhistiisu ay madaxaba la gashay dhudhunka nacam markaa kuraamaha rasuulku uu maydhay waana aayo ljinsya shaygay haayada u tahay markaa tadkhulu fi lgaayati xukman oo lugahaasi ayay bardhamaad u tahay la yidhi maydha waana la jinsi markaa lugahay la xukum noqonayaan kacbaynka oo kuraamaha ah marka waa in la maydho waxaa iyaduna arkaantii ka mida tartiib waa in la isku xigsiiyo oo loo maydho waxa weeyaan sidaasi aayaddu ay u kala horaysiisay waa in xubnihii loo maydho waxaana tartiibta u daliila ficlu nabiy calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku sidaa aayaddu markaa ay tilmaantay ayuu weysada u kala horaysiiyey xadiidka markaa uu warinayo abu daawuud ee tilmaamaya inuu dibdhigay luqluqashada iyo sandaarsiga oo gacmaha markuu maydhay kadib uu luqluqduu sandaarsaday fahuwa xadiiun daciifun cinda ahli lxadii waa xadii daciif wey cinda ahli lxadiid in markaa tartiibtu ay waajib tahayna waxaa u daliila ana allaha subxaanah watacaala adkhala alra'sa wa huwa mamsuuxun bayna maqsuulayn wahuma alaydi wاlarjul wa qaطcu nadiiri can nadiirihi لا يكون إلا لفائدة والفائدة هنا الترتيب إلهي سبحانه وتعالى مركو ويسادة كورمعي مضى حوامد لما صحيه أيا وحو بحق لي لما الله ما يريه فاغسلوا واغسلوا وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قعنوا أقوى الله ما يريه إلى المرافق لقونا أقوى الله ما يريه وأرجلكم markaa la fatxiyey wa arjulakum waxay ku cadfan tahay wa aydiyakum ayay ku cadfantahay qira'at ljarna way jirta wa arjulikum marka qira'at ljar iyadu ahlulcilmigu laba macno ayuunbay ku macneeyeen in la yidhaahdo waa majruurun bilmujaawara waa ragga waxa weeya naxwuhu waxay arkeen kelimaadka qaarkood oo hoos dhigan markaasaa sababta loo hoos dhigayna ay u muuqan weyde markaasaa waxay yidhaahdeen majruurun bilmujaawara bimacnaa waxaa loo jaray mid jaran mid hoos dhigan bay kelmadani jaar la noqotayoo dabeetana hoos dhigii bay ka qaada le wax walba waa la kala qaadaay wa kudhaa juxru dabbin kharibin markaa kharibin waxay ahayd in la godo la dhaha kharibun laakiin iminka waa loo hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay caamilka jiray waa maxay waxay iska yidhaahdeenuun dabbintaas majruurkee hoos dhigan markay la jaar noqotay ayay hoos dhigii ka qaaday marka waa arjulikum xaqiiqatan ma jarno ma hoos dhignee laakiin biru'uusikum taasi hoos dhigan ayuunbay ka qaaday bay yidhaahdeen taas waa mid ama waxaa la odhanayaa labada qiraa'o midba macnaa lagu xambaaraya waa arjulakum lugihiinna maydha waa goorma oo markay madhan yihiin qofku aanu khuf iyo naclayn midnaba aanu xidhnayn wa arjulikum lugihiinna masaxa waa goormaa la masaxaya waa marka qofku uu khuf xidhay ama jawrabayn dad xuf xidhan tahay ama aad sharabaad xidhan tahay adigoo markaa wayse qabana marka hore aad gashatay dee inaanad maydhinba lugihii iyo sharabaadka ama khufka dushiisa aad masaxdo ayaa kuu bannaan oo haddaanad socdaal ahayn ee aad negid ahayn habeen iyo maalin baa lagu ogoli habeenkaa iyo maalintaasoo ka bilaabmaya markii u horraysay aad masaxday lianna alxukma culliqa bilmas waayo xukumka waxaa lagu xidhay masixitaanka oo haddaad tusaalahaan salaaddii subax kadib gashatay oo aad waysadii qabto oo duhurkii ku tukatay oo casarkii ku tukatay oo maqribkii un masixitaanka aad ka bilaabantay habeenkii maalintii laguu tirinayo waxay kaaga bilaabmayaan markaa u horraysay aad masaxday lianna shaarica callaqa alxukma bilmasix nacam haddii aad socdaal tahayna musaafir aad tahayna saddex maalmood iyo habeenadood ayaa lagu ogolyaha inaad masaxdo khufkii iyo sharabaadadii haddii wax maydhasho waajibinaya ay kula soo darsaan ayuunbaad bixinaysa laakiin si kastoo aad u weysa jabto markaad weysaysanayso ayuunbaad dusha ka masaxaysaa sa aad dusha uga marinaysaa farahaaga qoyan marka labada qiraa'o labadaa xukun baa lagu kala qaadaya bay yidhahdeen culimmadu waana ansaxul aqwal waa qowlka ugu saxsan in la dhaa qiraaat nasb waa marka lagu waayo maran yihiin waa arjulakum waqsiluu arjulakum lugihiina maydha weyaan macnuhu qiraaat ljaro waa arjulikum lugihiina masaxana waa marka jawrab ama qof qofku uu gashay laakiin luga iska bannaan oo waxba qofku aanu ku gashanayn inuu dushooda uun masaxaa ma bannaana oo rasuulku wuxuu yidhi kamaa fi saxiixi albukhaari wa muslim waylu lilacqaabi min annaar yacnaa cidhbo halaag baa u sugnaaday halaagaasoo naar ka dhashay cidhbahaas talo waa kuwe waa sababta xadiidu ku yimi ayaa caddaynaysa oo saxaabadu waxay yidhaahdeen kunnaa fii safar fatakhallafa cannaa rasuulu llah faarhaqatna asalaa ay adrakatna asalaa fatawada'naa wuduu'an khafiifan waxaan weysaysanay wayse aanaan ka bogan bimacnaa lugaha meelaha qaarkood ayaanay meedhistu gaadhin markaasuu rasuulku uhi weylu lilacqaabi min annaar halaag baa u sugnaaday cidhbo halaagaasoo naara yanaa cidhibtii ama lugtii aan markii la meedhiyo meedhista aan la wada gaadhsiin ciqaab baa ka dhalanaya ilaahay subxana wa tacaala qofka arrintaa ku ciqaabo markaa kii lugtiisa maydhay laakiin meelahaana biyuhu gaadhin ka tegey ayaa ciqaabka noocaasiya loogu goodiyeeye maxaad malaynaysa kaan maydhinba ee lugtiyo iska bannaan yara masaxay hada mima laa yajuus nimanka la dhaha shiica yacnaa cuquuluhum mankuusa caqliyoodu way fooraraan waxaana taas sabab ugu ah cadamu litibaac daliilka aanay raac ahayn lugtii qofku markuu sharabaad ku xidhan yahay ama khuf waxay ku leeyihin lama masixi karo laa yajuus almasxu cala alkhufeyn ma ogola iyadoo axaadiia ku soo aroortay ay tahay axaadii mutawaatira tiradeedu aaday u fara badanta saxiixi bukhaari wa muslim ay ku jirto lugtii oo iska maran oo aanu qofku waxbaba ku xidhnayn khuf iyo jawrab iyo naclayntoona ayay leeyihin waa la masixi karaa undur ilaa hadihi alcuquul almankuusa walmuwaalaatu baa shardiga in xubnaha maydhistoodu ay isku xigxigto nacam waayo kullu man wasafa wuduu'a rasuuli illaahi wasafaha mutawaaliya mid kastoo saxaabada ka midoo waysadii rasuulka ka warramay wuxuu sheegay wayse isku wada xigtaynahay oo mid sheegay ma jirta rasuulku intuu xubnaha qaar maydhay inuu dabeetana hawlo kale iska qabsaday ama uu iska tegay oo kadib kuwa kale uu maydhay way isku xigtay waysada rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waa laisku xigsiinaya almuhim inte inta loo marka loo dhaxaysiiye loodhan waysadu way kala go'day shareecadu may xadidin waxaa loola noqonayaa curfiga in lagu xadido xagga engega odhaa haddii xubintii hore ay engegto isagoon tii kala maydhin ee ku xigtay waysadu way kala go'e taasi sax maaha lannu siduu leeyahy shaykhulislaam abulcabaas raximahullah engega yanaa yakhtalif bاkhtilaaf almkina bاkhtilaaf aلطaqs jawigu kala duwanaanshihiisa ayaa engegu inuu kala duwanaado sabab noqonaya oo meelaha qaarkood jawigiiba aad u koray waxaa laga yaaba xubintii adoo maydhay intaa markaad gacantii maydho adoon weli intii kala maydhin inay soo engegto marka mushkilad baa lala kulmaya haddii engega lagu xadido muwaalaadka ladhaa hadday kala engegto weysada ansixi mayso waxaa weyaan meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa qofka weysadii uu tusaale ahaan wejiga maydha inaanay muddo dhan nusa saaco inaanay engegin markaa nusa saaco ka hor buu wejiga maydhay kadibna gacmii buu maydhaya muwaalaad baa taasi marka waa in curfiga loo celiyo oo la idhaahdo curfu naas baa lagu xadidayaa oo dadku markay sidaa u eegaan hadday odhanayaan qofkani weysadii wuu xidhiidhiyey walow wax uga dhexdhexeeyaanbe muwaalaadkii la rabay wuu xaasilay hadday odhanayaan kani weysadii waa kala gooyeyna waxa weyaan weysadiisu waa kala go-anta haddii markaa cudurdaar uu keeno cadamu lmuwaalaad sidaa saxbaa weysadu waa ansaxaysa oo tusaalaan xubnihii qaar buu maydhay weysadii baa ka go'day biyihii baa ka go'ay dabeetana wuxuu ku mashquulay biyo raadin markuu biyo helo muddo kadib halkanbuu ka sii wadayaa sida saxda ah ee ku soo celin maayo maydhista xubnihii hore uu maydhay ama isagoo weysaysanayou cadow iryadayba xubnaha qaar u harsan yihiin markuu meeluu isleeya waad ku badbaadaysaa u gaadho intii u harsanayd unbuu maydhaya marka almuwaalaatu laa yajibu cinda alcudur waxaana u daliila xadiidka asalkiisuu ku jira fi saxiixi muslim wafii ziyaadaat fi sunan sunan abi daawuud waayri waxaa rasuulka calayh afdal salaatu watasliim wuxuu rasuulku arkay nin weysaystay oo meel yar oo dhalaalaysaoo lugtiisa ka mida oo biyuhu aanay gaadhin ay muuqato rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan weysadii ku soo celi bal rasuulku wuxuu ku uhi axsin wuduu'aka weysadaada wanaaji waxaana shakilaana meeshaa yar meedhisteeda iyo weysadii hore mudda udhaxaysa laakiin cudurdaar baa keenay taas oo ninkan isagu ismuu lahayn meel lugtaada ka mida ayaanad maydhin oo ingegan ismuu lahayn markaa jahligaa cudurdaar noqday waxyaabaha kale markaa jahliga la mida iyaguna cudurdaar bay noqonayaan wallahu aclam wsal allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbihi wslm tasliima kaiira su-aasha wuxuu leeyahay haddii uu qofku khiyaameeyo biyaha dowladda ee qasabadaha miyay ku ansaxaysaa weysadu biyaha horta xukunkooda waa maxay dad badan baa waxay u haystaan wixii ay dowladdu leedahay inuu xalaal iska yahay oo saa la dowlo loo geli karo biyahaasi dowladdu ay iibinayso ee lacagta ka soo baxdana yacanaa masaalixdii guud ee dowladda iyo ummadda lagu wadayo ma banaano inaad xaddo dadka qaarkood baa marka biyaha laga jaro qasabadii meel ka daloosho deetana iska dhaansada dadka qaarkood baan biyaha iskaba bixinba hadday doonaan waxay sameeyaan saacadii bay khalkhaliyaan oo dib ay u celiyaan hadday doonaan qaar bay laalushaan oo ay yidhaahdaan waxa weyaan igama saxintaa hada laa yajuus bal biyaha uu qof gaar u leeyahay inaad khiyaamayso iyo biyaha ummaddu ay wada leedahay inaad xadaad khiyaamayso waxa daran biyaha ummaddu ay wada leedahay inaad xaddo oo aad khiyaamayso waana shabiihu bilghuluul waxa huluulka ladhaaya taasi ay shabbahdaa ilahayna wuxu uhi waman halla ya'ti bimaa halla yowma alqiyaama adoo foostooyin biyaa xambaarsan qiyaamaha isku iman qofka shay la wada leeyahay iyadoon la qaybsan khiyaameeye wax ka mida qarsada isagoo siduu keenaya maalinta qiyaame hada laa yajuus waa suxti waa xaaraan weeye jidhka kaaga soo baxana naar baa u mudan kacb ibnu cujra saxaabigii la odhan jiray rasuulku wuxuu ku yidhi yaa kacb ibnu cujra ayumaa laxmin nabata bisuxtin annaaru wlaa bihi yaa kacb ibnu cujra hilib kastoo qofka booli iyo xaaraan kaga soo baxa naar ayaa u mudan inay cunto kacab ibnu cujrow markaa la iska ilaaliyo qofku waxa wey waa noqdo qof warica oo iska ilaalinaya yani waxyaabaha xaaraanta inuu calooshiisa geliyo oo jirhkiisa uu ku koro marka in lagu weysaystaa ma banaano biyahaas la xadayo tuugada ama dawlade ha lahaato ama waxa weyaan dad gooniha u lahaadaane su-aasha wuxuu leeyahay haddii sagaaliyo toban saacadood la soomayo waqooyiga yurub oan soomi kari weyno iyadoona cadceedu dhicin ma la afuri karaa ma la afuri karnaa sacuudiga mise inta ay cadceedu dhacayso ayaan sugayna masalada waxay dhaha ahlucilmigu meelaha qaarkood maalinta ayaa dheeraata meelaha qaarkoodna ama wakhtiyada qaarkoodna habeenkaa dheeraada laba xaaladood bay yeelanaysa in habeenkiiyo maalintu marka la ysku daro afar iyo labaatan saacado haddaana iskaga badnayn walow maalintu saacad ha noqoto saddex iyo labaatanka kalena habeen ha noqdaan ama cagsigaba ha noqoto oo saddex iyo labaatan maalin ha noqdaan saacadina habeen ha noqotee mar haddii isugeyntoodu aanay afar iyo labaatan saacadood aanay ka badnayn waxaa loo soomayaa sida loo soomo oo maalintiina waa la soomayaa taalat aw qasurat ama ha dheeraato ama ha gaabnaato habeenkiina waa la afuraya وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا صلى وعمل فليا حكم كواسنا هذه ما لنت أي نغطة سقالي لواتا السقالي طبعا السقالي طبعا كانت للسورية محاسو هري كم الباقي شمس عدو أيها هبين كيو صهري شنtaa saacadood ayuunbaa la cunaya la cabaya wahada nas laaya xukunka asalka waa ka laakiin shaksi mucayana hadduu tusaalahaan soomi kari waayo oo soomkii uu sabab ugu noqonayo mashaqo aanu qofku qaadi karin oo uu gaadhayo xad la odhan karo raashinkii xaaraanta ahaabaa daruura u qabato tusaale wuu dhimanayaaba hadduu soomkaas sii wado ama wuxuu waayaya alaraaf almuhima ama alxawaas almuhima wuu indhabeelaya ama wuu dhagabeelaya ama maskaxdaabay wax kaga dhacayaan u waalanayaan ama gacmahay qaargo-ayaan ama lugaha yani xaddu daruura qofku hadduu gaadho markaa waa afuri karaa markay fududaato ayaanu qallaynaya haddii kale sidaas aynu sheegnay baa asal ah haddii habeenkiiyo maalinta isugeyntoodu afar iyo labaatan saacadood ay ka bataan xaaladda noocaasa waxaa la samaynaya taqdiir oo waxaa tusaale ahaan maalintiibaa waxay noqotay soddon saacadood ama maalintiibaa waxay noqotay miata saaca dee boqol saacadood sooma la odhan maayo waa la qadaraya oo dadka markaa buldaanta ugu dhow ee habeenkooda iyo maalintoodu ay sidii caadiga ahaa yihiin ayay mar la soomayaan marna la afurayaan waxaana taa u daliila wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka la dhaha almasiixu dajaal saaxibu alfitna alcadiima inuu joogayo dhulka arbaciina yowman afartan maalmood yowmun ka sana wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka usbuuc wa baqiyatu ayaamihi ka ayaamikum buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin xagga dherarka sanad lamida iyo maalin xagga dherarka bil lamida iyo maalin xagga dherarka toddobaad lamida maalmihiisa kale toddobiyo soddonka maalmooda kale maalmihiinan unbay la mid yihiin bur rasuulku calayh salaatu wasalaam induruu ilaa fiqhi saxaaba wa xirsihim cala alcibaada u fiirsada fiqigii saxaabada iyo siday cibaadada ugu dadaalayihin waxay dhahan maalintaas sanadka la dherarka ah yacnaa maalin salaadeed baa ayaa nagu filan yacnaa kayfa nusalli rasuulku wuxuu uhi uqduruu lahu qadara macnaa waktigii salaada eega oo markii aad salaada subax tukan jirteen baad tusaalahaan tukateen maalintaa bilowgeedi marka intii duhur iyo subax iyo duhur u dhexayn jirta ay dhammaato de maalintii weli lagu jiraa duhur tukada iyadoo maalintii lagu jiro marka intii u dhexayn jirtay yani duhur iyo casar ay dhammaatana casar tukada kadalika intii casar iyo maqrib udhexayn jirtay marka dhammaato tukada salaadii maqrib intii maqrib iyo cishaa u dhexayn jirtay markay dhammaato tukada salaadii waxa weeyaan cishaay haddana iyadoo maalintii lafteedii lagu jiro intii cishaa iyo subax u dhexayn jirtay marka ay dhammaato salaadii waxa weeyaan subax tukada wahaakada sidaa wada marka salaad sanad baa la tukanaya maalintaa sanadka leeg ee maalin salaadeed yanaa la tukan maayo maadaama saas ay u dheeraato markaa soomkiina taqdiirka ayaa la samaynayaa iyadoo xadiidkaasi la daliishanaya wahada maa aftaa bihi culamaa'una sida ay fatwoodeen ladiina daa'ima fataawada ku qoran wakadalika hada maa aftaa bihi alcalaamaة اlfaqih ibnu baaz raximah اllah wاshaykh kadalika moxamed ibnu صaalix اlcuthaymin su-aasha wuxuu leeyahy nin soomaaliyeed oo ka baxay diinta islaamka ayaa marka uu xanuunsado waxa uu yidhaahdaa qur-aanka igu akhriya kama bannaan tahay hada murtad laa yajuusu an yaciish bal yajibu an yustataaba fain taaba wailaa qutil ninkaa diinta ka baxay waa nin ridoobay inuu noolaada ama bannaana waa in la yidhaahdo toobadkeen hadduu toobad keeno waa sidii lala rabay hadduu toobad keeni waayna waa in la dilo hada waajibun cala dawla waa waajib dowladda saaran rasuulku wuxuu ihi man badala diinahu faqtuluu qofka diintiisa bedela diintuna waa islaamku diin kale oo ilaahay ogolyaba ma jirta ina diina cinda allahi lislaam qofka diintiisa bedela dila buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka milu haada haddii uu xanuunsado in la daweeyaa ma aha waajib ugu yaraan laa yajib hadduu gaajo u dhimanayo in wax la siiyaa waajib maaha waa in la dilaama bannaan hadduu haraad u dhimanayo in la waraabiyaa waajib maaha waayo inuu noolaadaa waaba xaaraana oo kufrigaa uu ku sii noolaado laakiin qof kaafira qur-aan waa lagu akrin karaa oo xadiidka saciidin alkhudri jamaacadii saxaabada ee soddonka nin ka koobnaa qoladii ay martiyeene marti geli weyday ee markii dambe u yimi yidhi ina sayid alxayi saliim odaygii reerkan u talinaya baa la qariinay hal fiikum min raaq ee faataxada ay ugu tufeen ee adhiga ay u shardiyeen ay ka soo kaxaysteen waxaa daahira inay kufaar ahaayeen oo aanay muslimiin ahayn haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ruqyadooda iqraar buu ku sameeyey su-aasha wuxuu leeyahy ka waraa dad xabaalo ku dulqasho xoola adigoo ula jeeda dar ilaah alam natakalam fi hadihi mas'ala bikalaamin awiil qabla ayaam maynaan masalada aada uga hadal maalmo ka hor in badan aynaan ka hadlahayn xabaalaha in wax lagu dulqalaa ma banaana baynu idhi ama ilaahay daraaddii uga jeed ama casuumad uga jeed ama dadka xabaalaha ku jiraba mid ku weyneynayo wax kaga doonaya noqon alam tasmac qawla nabiy calayhi salaatu wasalaam laa caqra fi lislaam walcaqru huwa adabxu cinda alqubuur rasuulku wuxuu yidhi xabaal waxba laguma dulqali karo nabi maxamed baa sidaa yidhi fala yakfika qawlu nabiy calayhi salaatu wasalaam niyada qurina waxba tari mayso dad sharcigii khilaafta adoo niyo wanaagsan leh dee niyada quri camalka ma saxdo camalku laba shardi buu leeyahy in ilaahay daraaddii loo sameeyo iyo in sida sharciga uu u yahay loo sameeyo si shareecada waafaqsan loo sameeyo oo aan shareecadii la khilaafin haddaan gurigeega ku qala buu leeyahay haddaad casuumad iska samaysanayso cidi kuu diidi mayso laakiin haddaad gurigaaga ugu qalayso liljin adoo iscuudinayana qurumaan iska cuudinaya ama aad ugu qalayso lilmawta khawfan minhum aw rajaan adoo ka baanaya ama wax ka rajaynaya hada dabxu liayr lah waa gawrac ilahay cidaan aad u gawracday rasuulkuna wuxuu hi lacana allahu man dabxa ligayr illah ilaahay ha nacdalo qofka ilaahay cid aan ahayn wuxuu gawraca naam haddii uu waxa weyan gawracaas yahay mid sharciya sida caqiiqadii oo kale unqashi ama udxiyadii kaasina waa mid mashruuca wey ka waran cidda cayda bisha ramadaan lafteeda qofkaasi diinta miyuu ka baxaya hay diinta ka mida shahr ramadaan min diin illah ilahay baa subxana watacaala ammaanay qur-aankiisa ku sheegay khasaa'is ku gaar yeelay qofka caaya wuxuu noqonayaa qof beeniyey ammaanta ilaahay subxana watacaala bishaas uu ammaanay iyo taqdiirka bilaha kale oo ka fadilay inay bisha rabadaan tahay yani asoonkeeda iyo salaadeeda iyo khasaaisteedaasi min diin ilah waa shay macluum min addiini bidaruur la wada garanayo qofka shay diinta inuu ka mid yahay la wada garanayo oo laysku waafaqsanya caayaana yakfur uu gaaloobaya waxaan hanuun in iska cibaadaysta qaadkana ka shaqaysta ilaahay cibaadaha ku waafajiyaa kaana aqbalo laakiin shaqada qaadka iska dah waayo waa shaqo naftaadana dhibaysa ummadda islaamka walaalahaana dhibaysa shaki la-aan dad badanoo waxaa jira qaadka iibiya oo ahlulkhayra iyagu qaadka aan cunahayn waxa weyaan yuxaafiduuna cala alfaraa'id muxaramaadkana iska ilaalinaya oo laga yaaba inaanay dareensanayn dhibaatada qaadkuu leeyahy alqaatu dararun max oo dhibaato waxa weyaan barax tiran wey markaa iska daa allaha aad u cibaadaysanaysa daraaddii uga tag iibinta qaadka waxaanad ku bushaaraysataa rasuulku inuu yidhi man taraka shayan lilaah cawadahu allahu khayran min qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedelaa midka khayr badan ilaahay haddaad daraaddii uga tagta ilaahay ku qarin maayo rabbuna subxaana wa tacaala ku qarin maayo allaha adigoo waxaa khaldan ka shaqaynaya ku arsaaqaya ama waxaa ka toobadkeenoo ilaahay daraaddii uga tegay inuu ku qarinayo marnaba shayddaanku yaanu kugu sheekay iska ilaali wasaawista shayddaanka iyo yaboohiisa beenta ah ashayaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa wallaahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim shaydaanku wuxuu idiin yaboohayaa faqri ku odhanaya maxaad cuni maxaad caruurta siin waxaad ku tidhaahdaa waxaan cuni waxaan caruurta siin wixii ilaahay uu qoray maalintan caloosha hooyaday ku jiray ee ilaahay malaga uu soo diruu amray bikatbi arbaci kalimaat afar kelmadood qoristood oo risqiguu ka mid yahay waxaan cuni wuxuu ii ballanqaaday allah yidhi wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa wax kastoo dhulkan dul mara ilahay baa risqigiisa ballanqaaday wakaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuqaha imisaa dhulkan xayawaan dul maraya noole xalaal wuxuu ka shaqeeyaa ma jirto wuu dhaqaaqaa uun isagoo wuxuu cuno raadinaya ilaahay baa haddana arsaaqa waxaan cuni doonaa dheh xalaasha ilaahay subxaana wa tacaala uu ii banneeyey waayo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waclamuu annahu lam tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha waajalaha fattaquu llah waajmiluu fi alab ogaada nafna dhiman maysa ilaa ajasheeda risqigeeda ay dhammaysato ee ilaahay ka baqdoo risqiga si fiican u raadiya alab alxalaal wa tarka alxaraam yacnaa dhaqan ha idiin noqoto inaad xalaal raadisaan xaaraantana aad iskaga tagtaan marka utruk bayca alqaati lilah ilaahay daraaddii uga tag ku khasaari maysa su-aasha wuxuu leeyahay qofku haddii uu xawaalada ula macaamilo uu ku yidhaahdo lacag iga sii dira mar dhow ayaan ku siinayaa maxaa xukunkeedu noqonaya waa amaa haadaa qardun waalqardu jaa'izun maa lam yashtarid calaa shartin xaraam anaa boqol doolaraya amaahi oo sii dir inuu yiri bay ka dhiganta inuu qofku qof boqol doolar ka amaado adhow boqolkii doolar uu keenaana waa shay jaa'isa weeye way bannaanta oo yaana isaga kaa khaldamin alqardu waasarfu farqi baa udhaxeeya qardiga iyo sarfiga alqardu waa inaad qofkii dahab ka sii qaadato oo aad dahabkii mid lamida hadhow aad u soo celinayso ama fido ama lacag aad ka sii qaadato lacagtii mid lamida aad u soo celinayso o wax inagu amaahda aynu naqaano laakiin sarifku wuu ka duwaya ama baycu oo maqsuudka qardiga waa qofkii sheegan inuu kusii intifaaco dabeetana bedelkiisa uu soo celiyo sidiisaba qardiga waa kuwa culimada ku tacriifiya waa icطaau linsaani maalan liyantafica bihi wayarudda mila waa in qofkii xoola la siiyo siuu xoolaha ugu intifaaco mid lamida uu soo celiyo qofkani sheegan inaanu haysan baa sabab u noqota inuu qofkan ka sii qaato laakiin sarifka iyo bayciigu way ka duwan yihiinoo maqsuudkaa mubaadalo wax kala bedelasho ayaa maqsuudku uu yahay oo tusaalahaan boqol doolar oo aan gurigii ku hayo ii sarif adaaba boqolkii haysta ii sarif inaad kiisa qaadato oo ad kaaga siisa ayaa qasdiguu yahay markaa taqaabudka loo shardiyo iyo dembiyad hookeen waa markay arrintu sarif tahay iyo baabulbayc laakiin hadday tahay baabulqarb inaad qofkii shaygii oad u baahantahy aad ka sii qaadanayso dabeetana isagii oo kala uun milow aad u soo celinayso taa iyadoo looma shardiyo iyo dan biyad looma shardiyo nacam su-aasha wuxuu leeyahay gabadh baa uur qaaday iyadoon la qabin meher ma qabanayaa iyadoo weli uurkeeda sida saxdaa maya lidaahiri qowli اllahi tacaala waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala dumarka uurka leh waxay ciddadoodu dhammaanaysaa ilaahay muu kala qaadin tii laga dhintay iyo tii la furay iyo tii si kalaba uurka ku yeelatay waxay ciddadooda dhammaanaysaa bimacnaa in la guursadaa ay bannaanaanaysaa markay umulaan intaanay umulan oo gabadhu uur ay leedahay yacnaa meher qaban maayo ama ha laga dhinto ama ha la furo ama uur xaaraana ha sido waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uhi laa yasqi axadukum maa'ahu zarca hayri midkiin yaanu biyihiisa waraabin zaracay cid kale leedahay haddaad tidhaa zaracan ka loo meherinayaa leh maa adraaka dalik wamaa adraaka dalik maxaa arrintaa ku ogeysiiyey qad yakuunu ligayri haddii xataa isagu uu leeyahayna ma aha xamligaasi xamli sharciya waladkaasina ma aha walad ku dhashay biariiqa sharciya walihaada bilitifaaq ilmaha xaaraanta ku dhashay dhaxli maayo ninkaas ninkaa laleeya isagaa dhala xaaraan ku dhalay dhaxli maayo qadiyadda culimmadu isku khilaafeen waa qadiyadda ku saabsan nasabka un ma loogu abtirinaya mise loogu abtirin maayo laakiin inaanu dhexlahayn oo axkaamtii nasabkee kale aanay ka ratibmahayn culimmadu way isku waafaqsanye labada masale see kaa khaldana nacam waxaa kaloo arrintan ay dabada ku wadataa mafaasid kale oo haddii inantii xumaan samaysaba intay nin farta ku fiiqda loo meheriyo ladhaa isku astura waxaa dhacaya inay xumaantu dumarka la fududaato bal wadamada qaarkood laysa baladana haada laakiin wadamada qaarkood waxaa lay sheegay bacdulikhwa ay sheegeen inay zinadu noqotay yani aariiqa ila nikaax wadada guurka loo maro oo gabadhu si loo guursado tazni litaxmila min azina way zinaysanaysaa si uur xaaraan ay u yeelato deetna tushiir ilaa rajul ninubay farta ku fiiqaysa leeday waa hada alxamlu lifulaan xamligan hebel baa iskale deetna waa loo guurinaya khalaas dabeetana sidaasi ayay guri iyo nin ay ku helaysa marka laakiin haddii la odhan la adaa isu qaba oo inanka dhashaa waa ina xaliimo iyo ina cambaro ee ina hebel weligii noqon maayo way is ilaalin lahaayeen kuwaan ilaahay ka baqanahay inay ugu yaraan ceebta iska ilaalin lahaayeen nacam waayo su-aasha waxay mar walba waxaan ku fikiraa inaan tahriibo khudbadan baynu kaga hadalnay tahriibta iyo mafaasideeda khudbata jumca waanay duuban tahay markaa khudbadaasaan dib kuugu celinaya inaad inaad khudbada aada dhegaysato iyo inaad ku cibro qaadato waxa aad maqlaysa dhibaatooyinka ay tahriibtu leedahay tamaanta jirta ee aada maqlaysa qofku inuu suudaalo de uu socdaalo wadankiisa uu ka tago mid kale uu ka tagaa uu mid kale uu tagaa isagoo waxbarasho u tegaya ama shaqo u tegaya iskeed xaaraana maaha laakiin tahriibta dhibaatadeeda iyo meesha loo socdo waxaa dadka kaga horeeya awgeed ayuunbaa waxa weeyaan kolley su-aala in laga keeno sababu noqotay oo dadku dee dareen inay ka qaataan keentay ama in laga hadlaba su-aasha wuxuu leeyahay basaska yaryar ee mini baska ayaan leeyahay waan ku shaqeeyaa wax saka ahi miyay kuwaa jirtay jawaabtu waa maya gaari iyo guri iyo waxyaabaa noocaasa beer wax saka ay kuwaa jirtay maaha oo dee sakadu waa cibaado laa tahbutu ila bidaliil shay shareecadu ay tiri saka ku waajibtay mooyaane shay kale yacni saka ku waajibtay la iskama odhan karo qofka muslimka waxaa asal oo maalkiisu inuu yahay macsuum inaan laga qaadi karin ilaa biidni shaaric aw biidni lmaalik inay shareecadu tiri maalkaa laga qaado ama qofku isagu uu ku deeqay mooyaane ولهذا هو رسولك uri فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وحرامكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل marka shareecadu wixii aanay saka ku waajibin waxyaabaha sakadu ay ku waajibto darsigii sakada markaynu ka hadlayna baynu sheegay wixii aan kuwa ahayn saka kumay waajibin haddii qofka gurigii u kiraysnaa ay lacagi ka soo baxdo ama gaarigu kireynayey oo lacagtaas sanad u soo wareego lacagtaas ka laga bixinaya laakiin gaariga laftiisa ama guriga laftiisa saka kuma aanay waajibin su-aashan wuxuu leeyahay qof muslima oo jooga wadamada gaalada meherad ma furi karaa ana wuxuu ujeedaa maalinta rababaan meherad ma furi karaa isagoo leh waxa aan wax ka iibinayaa gaalada oo keliya maalinta rababaan xagga dambu ka raaciye nacam waxa iyaduna la mid ah ana aan su-aal kala raaciye oo dhowr jeer telefoon laygu weydiiyey waxaa jira dad muslimiina oo kuwan kufaartaee magacyada hay-adeedu wata u shaqeeya oo waa waxa weeyaan dabbaakiyo cunto kariya iyaguna maalinta rabadaan cunto ma u karin karaan waa isku mid su-aashu waxay noqonaysaa uun qof muslimi qof gaala maalin rabadaan cunto ma u diyaarin karaan aljawaabu la jawaabtu waa maya waayo soom gaalada wuu ku waajibay alkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariica gaalada ilaahay wuu kula hadlay yanaa furuucu shariica oo salaada oo sooma oo saka bixiya hadalladaasi kuma wajahana muslimiinta qura waxay ku wajahayeen kulla mukallaf mid kastoo mukallaf oo ah caaqil baaliqa mid kastoo miyir qaba oo qaangaara walihaada bay adiladu tilmaantay gaalada inaan lagu cadaabayn gaalnimada oo qura maalinta qiyaama ee lagu cadaabayo dembiyadii kale ay sameeyeen ama waajibaadkii ay ka tageen ha noqoto ama xaaraantii ay sameeyeen ولهذا بي قالوا كلا عذاب دري يو كفر وذا وذاك قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بوفي سكوي قالوا بي ايه قال لماذا كبر صدي إن ذاتك الدين تكور استاقين وحان وسيادني عذاب آن لعذاب هين قال كان ذاتك الدين تكور استاقين salaad la-aanta in lagu cadaabayo ayuu ilaahay sheegay qaaluu maa salakakum fii saqr qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nucimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaaidiin wakunaa nukadibu biyowmi ddiin war maxaa naarta saqaro laydhaa idingeliye baa layidhi markaasaa waxay sheegeen dembiye aan gaalnimo ahayn ayay soo horraysiiyeen waxay yidhaahdeen maanaan tukan jirin maanaan masaakiinta quudin jirin xumaan kaste cidda dhex gashaanu la dhex geli jirin kasay gaalnimadiina xagga dambe ka sheegeen waxay idhahdeen kunnaa nukadibu biyowmi ddiin marka in lagu cadaabay salaad la-aantii iyo saka la-aantii iyo ayay qirteen oon gaalnimadii o quraan lagu cadaabin marka maadaama ninkan gaalkaa waxaanuu cunayaa uu yahay xaaraan laga aqbali maayo hadduu soomo waayo dee gaalnimu ku sifaysay laakiin taa maaha macnaheedu inay u bannaan tahay inuu wax iska cuno cunistan maalinta rabadaan wuxuu cunayo waxyaabaa lagu cadaabaya ka midta yowma alqiyaama iyo salaad la-aanta waxyaabaa lagu cadaabaya ka midta oo cadaab cadaabkii gaalnimada ka dhashay ziyaado kaabaa lagu cadaabaya maadaama xaaladu ay sidaa tahay karinta qof muslim wuxu karinayaa waxay noqonaysaa inuu xumaantii ugu kaalmeeyey waqad qaala allahu tacaala walaa tacaawanuu cala lifmi walcudwaan waxna wixii dembi ah iyo xadgudub ha isu kaalmaysanina laa yucaawin bacdukum calaa bacdi barhkiin barhka kale yaanu ugu kaalmayn hada akhiru su'aal insha allah waa nasiibkii qofkay su-aashiisii noqoto su-aashan waxa uu leeyahay waxaad noo sheegtaa shareecada islaamku waxa ay ka qabto isticmaalka condhomka oo ay ku doodaan inuu yareeyo h i v aids yacnaa waa qariib in dad muslimiina yantasibuuna ila alislaam wixii la odhan jiray wasaa'ilu zina zinada waxyaabaha loo kaalmaysto in dhexdooda laga helo oo weliba isticmaalkiisu ma banaaya mise ma banaana dadka uu shaki ka galo condhomka maxaa loo isticmaalaya ma nin baa xaaskiisa loo isticmaalaya maxaa loo isticmaalaya soo zina ma waxa loo isticmaalaya maxaynu iska weydiinaa markaa wax zina loo isticmaalaya alaysa taxriimu zina macluuman cindana min addiini bidaruura zinadu inay xaaraan tahay miyaanay ahayn mid aynu wada garanayno waxaa dadka kodhobka loo qaybinaya macnaheed waxa weeyaan waa sinaysta qalabkii aad ku sinaysan lahaydeenna waa kan marka ma sinaynu taageerna ya almuhim waa qadiyad iska waadixa weeye waxaanay ii sheegeen odayaasha qaarkood oo howlaha ama danaha guud ku howlan maanta ay bitelefoon igu soo sheegeen in baalka magaalada aada loogu qaybiyey marka marka halkii dadka la odhan lahaa waan ilaahay ka baqda walaa taqrabu zina buui ilaahay zinada ha u dhowaanina iyada iyo wax allaala wixii sabab noqon kara xataa wey macnaheed wixii sino idin idin gaadhsiin kara xataa iska ilaaliya oo gabadhii aanay maxram la-aan safrin iyadoo maxramaanu la socon oo dumarku ha xijaabtaan oo qaawanida ha iska daayaan oo markay soo baxayaan uduga ha iska ilaaliyaan iyo cadarka inay marsadaan waa min asbaabi zina oo ragga ajaaniga ka ayaanay gacan qaadin khalwadaa la iska ilaaliynin inuu gabadh meel kula gooni noqdo oo la iska ilaaliyo dumarku inay ragga ajaanibka ka hadal dabacsan kula hadlaan falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladii fii qalbihi marad oo raggu indhahooda ha laabaan qul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim walaa taqrabu zina macaanidaasoo dhan bay xambaarsanta halkii dadka saa lagu odhan la sinada ilaahay daraaddi uga taga dhibaatooyin badanna way leedahay dhibaato diineed mid caafimaad mid xagga bulshada ku saabsan iyo alumuur ijtimaaciya xagga nasabkiibay balaayo iyo musiibo usoo jiidaysa halka dadka saa laga odhan lahaa baa la leeyahay aidiska iska ilaaliya maxaanu iskaga ilaalina condhomka qaata yani waa sinaysta wixii aidiskaba keenayay ayaa dadkii waxa weeyaan loo tilmaamaya marka hada laa yajuus xaaraan dadka muslimiinta sidaas samaynayana waa in laga waaniyo lagu baraarujiyo itaqu llaha fi hadihi lumma wafii diiniha ummadan iyo diinteeda ilaahay subxaana watacaala kaga baqda aidiskuna waa ciqaab min allah ilaahay xumaanta dadka uu ku ciqaabay condhom iyo wax kale toona celin maayaan ciqaabka ilaahay waad garanaysaan ina nuux muxuu yihi saawi ilaa jabal yanaa buurtaasaan anigu ciqaabkan ilaahay soo degay aan ka geli doona anigu muxuu ugu jawaabay nabiyulaahi nuux laa caasima alyawma min amri illaah ilaahay ciqaabkiisa amrullah huna manaa ciqaab ullah maanta wax kaa celinaya ma jiro aydhisku waa ciqaab ilaahay weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka ibnu cabbaas aladii rawaahu alxaakim wagayruhu biisnaadin saxiix خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن شن الرموض يا معشر الأنصار والمهاجرين إلى أن كم جنجليا إن الجعدان شرط الرموض محي هاي ما ظهرت الفاحشة في, في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع أو الأمراض alatii lam takun fii aslaafihim aladiina maduu dadka haddii faaxishada dhexdooda ay ku faafto wazinaa faaxisha binafsi lqur'aan zinadu inay faaxisho tani qur-aan ka caddeeyey ilaa ay bannaankaba ula soo baxaan hadduu xaalkoodu sidaa noqdo waxay dhexdooda ku faafo aacuun waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen aacuunku ma aha magacuu leeyahy xanuun gaari bal xanuunada waxa weyaan alawbia alatii tantashiru bisurca wataxsidu nnaasa xasdan xanuunada faafa dadkana waxa weeyaan xaaqa ee dadku tarabtarab ay ugu dhintaan ayaa la dhaha aacuun noocay doonayaan baa noqdeen magac kale ay doonayaan baa lahaadaan waxa ilaahay uu ku sallidaa aacuun iyo xanuuno dadkii iyaga ka horeeyey aan ku dhici jirin oo aanay aqoon marka maradu laydhis kuwaasuu ka mid yahay in xumaanta layska ilaaliyo ayaa lagaga badbaadaya marka ilaahay subxaana watacaala ha laga baqdo oo faaxishada layska ilaaliyo asbaabteeda iyo wasaaisheedana ha lala dagaalamo haddii dadkii zinada u laga waariyo asbaabteediina dhexdooda ay ka buuxdo suurtagal maaha asbaabu zina waxyaabaha aynu sheegnay baa ka mida aad baanay maanta muslimiinta dhexdooda ay uga muuqdaan marka asbaabu zina aad ha loola dagaalamo waa awliyaa umuur dadka ka mas-uulkaa dhallinyarta hablaha waxa weyaan ka mas-uulkaa dadka dhalay dadka la dhashay ilaahay subxana watacaala ha kaga baqdaanoo mas-uuliyadooda ha ka soo baxaan wallahu aclam sal allah cala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslm tasliima kaiira